tan iyo maalintii shalay waxaa webiga mara magaalada buula burde ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya laga baadigoobayaa meydka laba dhalinyaro ah kuwaasoo webiga u tagay inay dabaashaan balse ay ugu dambeyntii keentay inay ku geeriyoodaan aabbaha dhalay mid ka mid ah dhalinyarada sidoo kalena adeer u ah kan labaad ayaa waxa uu ka warbixiyey qaabka ay wiilashan u galeen webiga iyo baadigoobka ay sameynayaan isagoona sheegay inay arkeen oo keliya dharkii ay wateen dhalinyarada
casirkii casirkii casirkii labadoodaba tumadujana ahayn wiil anigaa dhalay midna adeera u ahay gududaa keligood yimideen dabaaladii dabaal ku galeen oo xiglaha oo la joogin may dabaale u tageen xoolo lama jiro lama soo dirsan xoolo dharkoodii ahan dharkoodii aran dharkoodii ogeyno kala taga dharkoodii oo idiloo xalxaba ka baxna inaa aragnay meen ku aragnay doorkdoorkii xaafada kasoo tageena la yidhi waaba nala soo sheega mataa ilmama idiga maqaana mataqaanaa saasaa nala soo yidhi marka waa ku jiraa wada galeen hadda kasoo hadda loo geli raboon saacadooda soo dhamaata insha allah si kastaba ha ahaatee geerida labadan wiil ayaa kusoo aadaysa xilli muddooyinkii dambe sidan oo kale webiyada mara dalka soomaaliya ugu dhinteen caruur kuwaasoo webiyada u taga inay dabaashaan haddaba waxaa waalidiinta la gudboon inay feejignaadaan oo ilmahooda ka ilaaliyaan webiyada si gaarahna xilligan oo ay carruurtu ku badan yihiin dabaasha webiga